إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka alfurqaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay howlgale ka fuliyey gobollada bakool iyo hiiraan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho dagaal ayaa deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulkaas iyo kooxo hubaysan dagaalo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa ka socda duleedka magaalada adis ababa khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ku dhex maray deegaanka yaqbari weyn ee gobolka shabeellaha hoose kanaalka wararka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday saldhigii ciidamada maamulka jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ayaa cabasho ka ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka mid ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa beeraleyda jamaame ugu baaqay inay ka faa'iide wax soo saarka beeraha oo ay caan ku tahay degmadaasi warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa faa'iidada laga helo kafaalaqaadka carruurta agoonta ah موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay lixiyolabaatanka bisha tobanaad labada kun afariyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay howlgalo ka fuliyey gobollada bakool iyo hiiraan warkan iyo war kale oo ku saabsan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo dhimasho dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho wararkaasi waxaa inoo haya hashim faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ka soo gaaray weerar madaafiic ah oo habeen hore lagula garaacay garoonka magaalada baydhabo ee gobolka baay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore ku garaacay madaafiic ciidamada xabashida ethoobiya ee saldhigga ku leh garoonka magaalada baydhabo waxaana gadaal ka soo baxay khasaaraha ka soo gaaray ciidamada xabashida ethoobiya weerarka madaafiicda ah ee ku hoobtay saldhiggooda saddex askari oo etoobiyaan ah ayaa ku naf waayey weerarka madaafiicda ah halkaa sidoo kalena askari kale oo etoobiyaan ah oo ku dhaawacmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobollada banaadir hiiraan iyo bakool haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibile ah oo ay saaraayeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa si gaara kaga dhacay iskooska xoosha ee degmada dharkeenley waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii cabdibilaha ahaa ee uu qarax u haleelay askartii saareed oo si gaara uga tirsan kuwa loogu yeero niso ayaan u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku burburiyey guri sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka deganaa magaalada beledweyne sarkaalkan gurigiisa qaraxa lagu burburiyey ayaa lagu magacaabaa ibraahim deefow dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar toosa ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid dagaal ayaa deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulkaas iyo kooxo hubaysan cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa iskahorimaad ka dhacay degmada qandala iyo deegaanka xaabo oo ka mid ah deegaanada xeebaha ee gobolka bari kaasoo u dhexeeyey ciidamada maamulka la baxay puntland iyo kooxo hubaysan iskahorimaadka ayaa yimid kadib markii ay ciidamada badda ee maamulka la baxay puntland weerar ku qaadeen doon ay wateen dadka luumaysato ah oo ku sugneed xeebaha degmada taasoo ay ugu dambeyn gacanta ku dhigeen intaasi kadib kooxaha hubaysan oo ka caraysan doonta laga qaatay ayaa waxa ay iyaguna deegaanka xaabo ee gobolka bari ku qabsadeen doon kale waxaana la soo warinayaa in weli deegaanadaasi ay xiisado ka taagan yihiin tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ka taagneed xiisado colaadeed kuwaasoo u dhexeeya maamulka halka kuwo qaarna lagu eedeynayo inay ka dambeyso dowladda federaalka dhowaan ayay ahayd markii magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacday israsaaseyn dhelisay khasaaro dhimasho israsaaseynta ayaa u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaano b s f iyo ciidamada ciidamada badda ee maamulkaasi dagaalo u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa ka socda duleedka magaalada adis ababa warkaasi zakariyo cumar ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya gaar ahaan duleedka magaalada caasimadda ah ee adis ababa ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi uu ka socdo dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo jabhadda mucaaradka ee hubaysan ee faano dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii nidaamka abiy axmed uu ciidamo dheeraad ah u diray furmaha hore ee isku hor fadhiyaan ciidamada jabhadda mucaaradka faano iyo askarta dowladda itoobiya jabhadda mucaaradka faano ee dagaalka uu kala dhexeeyo dowladda itoobiya ayaa waxa waayihii ugu dambeeyey ay ku sii siqayeen askarteeda deegaano kaabiga ku haya magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa sheegay in ciidamadan dheeraadka ah ay u direen furmaha hore ay isku hor fadhiyaan jabhadda mucaaradka ee faano iyo ciidamada itoobiya ujeeddadoodu ay tahay sidii ay u difaaci lahaayeen jiritaanka maamulka abiy axmed oo dareemay walaac ku aadan isfidinta ay sameynayaan jabhadda mucaaradka ee faano dagaaladan sokeeye ee muddada dheer ka holcaya gudaha dalka itoobiya islamarkaana u dhexeeya jabhadda mucaaradka ee faano iyo ciidamada dowladda itoobiya ayaa waxa ay saameyn adag ku reebeen isu socodka qaybo ka mid ah gobollada dalkaasi maamulka abiy axmed ayaa kordhiyey ciidamada itoobiya ee ilaalinaya magaalada caasimadda ah ee adis ababa oo dhanka kalena ah xarunta midowda afrika iyadoo ka cabsi qabta in weerarada soo xoogaysanaya ee jabhadda mucaaradka ee faano ay soo gaaraan gudaha magaalada caasimadda ah ee adis ababa iyadoo dagaaladan sokeeye ee ka socda dalka itoobiya muddada dheer marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayaan kuwaas oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ay isgaarsiiyeen iyadoona ilaa iyo hadda aysan muuqan wax rajo ku aadan inay istaagaan dagaaladani khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ku dhex maray deegaanka yaqbari weyne ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkaasi mubaarak cumar ayaa soo jeedinaya maalintii shalay dagaalo culus ayaa waxaa mar kale ay ka dhaceen deegaanka yaqbari weyne ee gobolka shabeellada hoose kuwaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho dhaawac dagaaladan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyagoona ku dagaalamay gudaha deegaanka yaqbari weyne dagaalkan ayaa yimid kadib markii shalay oo jimco ahayd ay weerar soo qaadeen ciidamada taabacsan maamulka koonfur galbeed dagaaladan ka dhacay deegaanka yaaq bariweyn ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashoya dhaawaca labada dhinac dagaalame ayaa iska dilay toban qof halka ay iska dhaawaceen labaatan kale dagaaladan ayaa waxaa horboodayay qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee deegaan doorashadooda tahay deegaanka yaaq bariweyne waxaa lasoo warinaya in weli xiisada ay ka taagan tahay deegaanka taas oo u dhexaysa dhinacyada dagaalamay marar badan askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee sheeyaha taabacsan ayaa sidaan oo kale ugu dagaalamay meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kanaalka wararka alkataib al akhbaariyah ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka boole xaaji ee duleedka magaalada kismaayo warbixinta muuqaalkaasi maxamed sheekh ayaa soo gudbinaya
kanaalka wararka alkataib al akhbaariyah ayaa baahiyey filim cusub oo xiiso badan kaas oo soo bandhigaya weerar dharaaracad ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka buula xaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka isku magacaaba jubbaland qaybaha hore isdaarka waxaad ku arkaysaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaasta noocyadeeda kala duwan oo wadda kaga qaadaya askarta maamulka jubbaland iyagoo khabar moog ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka hawdka ku baacsanaya askar fara ku tiris ah oo ka badbaaday dagaalka kuwaasoo afka saaray magaalada kismaayo oo ah halkii ay horey uga yimaadeen kaamirada alkataib ayaa soo qabanaysa ciidamo ay nafta ku daba yartahay oo ay dhaawactirayaan askarta militariga al-shabaab عاشوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض دم الدارا
mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay saldhigga iyo wixii agab ahaa ee yilay iyadoona intaa kadib ay miino ku xidhayaan saldhigga oo gebi ahaanba dhulka ay la sameeyaan
ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا
qaybaha dambe filimka uu baahiyey janalka wararka ee alkataiba al akhbaariyaha ayaa lagu soo bandhigayaa hub iyo saanado militari oo ay goobta dagaalka uga carreen ciidamada jubbaland waxaana ka mid ah hubka ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ak rasaas iyo qoriga garbaha laga tuuro ee lagu magacaabo r b g صرعا والحقهم ويلا وخسارا قد جاءونا ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا
bulshada ku dhaqan diigaan hoostaga degmada aadan yabaal ayaa cabasho ka ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka warkani waxaa ka waramaya farxaan cali dadkan oo ku dhaqan deegaanka booscaduur oo hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegeen inay cabasho ka yihiin sanay cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka waxa ay ku eedeeyeen inuu faragelin ku hayo arrimaha deegaanka isagoo shaqooyinkii dadka qabanayeen uu u keensaday dad uu isaga wato taasna ay dhibaato ku qabaan waa kuwan qaar ka mida bulshada ku nool halkaasi oo cabasho ka ah warka sidaas loo soo gudbiye uu naga yahay isaga midaan nahay cabashadaa intaasaan ka qabnaa shaqada maanta noo timid oo magaca boos aduur ku timid waxaa yaroo na soo gaaray in wax ku jiraan waxa ku jira in laga saaraan rabnaa waxaan hadda oo ku helnay macnaha mataqaana sani cabdilagaabti noo saxiixay odayaasha dhaqanka ganacsatadooda amba warbaarkooda amba dumarkooda amba muradiinkoodana amba guddoomiye amba nabadoonkoodan wax kaga aysan jirin waxaa waaye sida reerka u sheeg dadka warramaaya ma ahan dad ilmo ma ahan dad mooryaana ma ahan dad hawdo wada dadka warramaya waa dad macallimiina waa dad odayaala dal- dalka soo dhaqi jiray dadka soo dhaqi jiray dadka diriska la la hadli jira la macaamuli jira waay haddii kayn la herkinu kayna dhowro kayna dhowro ee koora fushida waa diidnay waxaan diidnay in dad deegaankan lama daran diidnay dadan deegaankan u dad ila keen ee howshiisa laga tuusho waa diidnay ma ogorin
shabeellada dhexe iyo guud ahaan goobaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku daaban shisheeyaha ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin ay bulshada ku dhaqan halkaasi ku muujinayaan inay dhibaato ku qabaan maamulkaasi sanay cabdulle ayaa horey ugu dhaawacmay weerar qarax ah oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku yaala deegaanka biyacad ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayagoona sheegay inay ku dhaawaceen askar kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa beeraleyda jamaame ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha oo ay caan ku tahay degmadaasi sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan nabadoon xasan nuur sabtow oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka warbixiyey nimcada uu allah ku galladaystay degmada jamaame degmooyinka jubbada hoose waxay kaga duwan tahay jamaame inay leedahay dhulbeereed baaxad leh kuwaas oo wax soo saarkoodana aada u fiican yahay beeraha jamaame waxaa kasoo go-a qutarada noocyadeeda kala duwan oo ay u iibgeeyaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose nabadoonka ayaa wuxuu sheegay in cambaha ka baxa dalka uu yahay kan ugu macmidka ka baxa jamaame degmada jamaame waxyaabaha laga soo saaro magac leedaha waxaa ku dhaha sida muuska sisinta galeyda dadkeedan waa dad wax soo saar maaha dad oo oo iska fadhiya maahan ma jecla inay fadhiistaan waxay leedahay dhul aad iyo aad u baaxad weyn dadkana ma wanastaan jiilaalba ma yaqaanaan dhinac waxaa waaye beeraha lagu fasho roobka dhinac waxaa waaye beeraha lagu fasho wewiga oo xagga matoorada loo isticmaalo tan kale waxaa dheer sisinta jamaame iyo sisinta dhowada laga laga beerto isku mid maa kasoo baxda sisinta jamaame saliideeda aad iyo aad u badan tahay aad iyo aadna ay oo nacfigeeda iyo wax waxtarkeeda loo ogyahay micnaha meesha oo halkii kiilo ama shantii kiilo sisin eh meelaha kale hal litir ama saddex litir ay kasoo baxaysa inta waxaa kasoo baxayo afar litir waa saliidda qumbaha waa laga soo saara qumba aad iyo aad u tiro badana ka baxo beeraha dhan waxaa kaloo jiro galeyda iyadana aad iyo aad waxay u baahan waxay ugu soo baxdaa si aan caadi ahayn dalkoo dhan ayay ku waxaysan tahay waxaa kaloo aan soo qaadana cambaha oo kale cambaha dalkeena waa camba sokor ah macaan oo aan u baahnayn sokoraba aan u baahnayn kan jamaamine kan dalka ka baxay waa ugu sii horeysaa waa kaalinta kuwaaday ugu jirtaa hadda hadday xamar tagtid inta kan jamaam waa la kala dafaa nabadoon xasan nuur sabtow ayaa bulshadu ku dhaqan jamaame wuxuu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha iyadoona xilliga deerta la gelayo loona baahan yahay inay dadku u diyaargaloobaan tacbashada beeraha
hadda waxaan gelaynaa waqti deeq waxaan ka soo baxnay xagaay iyo gu welina beer aruurintiyaa lagu jiraa waxaa soo arkay darhad beeraha aan tegay meelaha soo marmaray sisin la shuwaayo qashin la guwaayo makiinad beerta ay ku jirta aada iyo aadaan ugu faray galeedii waa la tabcaday sisinaa laga goostay haddana waxaa waxaa loo diyaargariya xilliga xagaaga waxaan dhihi lahaa dadweynaha soomaaliyeed waktiga saac intuu irmaanya irmaanyaha la listaa cirkan waa irmaanyahay hala listo ha loo diyaargaroobo tacabka beera xilliga deerta jamaamo kheyraadku allah ku manaystay kuma koobna oo keliya intaan kasoo sheekaynay oo waxay leedahay kheyraad bad iyo berri ah warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iminkana kusoo dhowaada warbixin ka hadlaysa faa'iidada laga helo kafaalaqaadka carruur taagoonta ah warbixintani waxaa soo jeedinaya yaasir cabdalla كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما شاء ربي في علاه وسلاح الصبر دوما كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما islaamku waa cadaalad waa mid ilaaliya xuquuqda dadka taagta daran waxay diintuna faraysaa in loo naxariisto carruurta yaryar la ilaaliyo xuquuqdooda xiriirka nagala dhexeeyana uu noqdo mid wanaagsan mid ka taagta daranna laguma ceebaynayo tabardaradiisa lagumana xadgudbayo islaamku waa diin la timid xuquuq iyo waajibaad sugan waxayna iyagoo faahfaahsan ka buuxaan kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebigeenna sala allahu calayhi wasalam
صفوة الخلق محمد عاش في دنياه يتمى كان كالطود ثباتا كان للكونين haddaba xuquuqdaas waxaa ka mid ah xaqa horay u jiray hasi ahaatee ay baahidiisu soo korortay maalmahan maadaama ay muslimiintu la nool yihiin dhibaatooyin dagaallo iyo masiibooyin wada jira waa in la kafaalo qaadaa agoonta lana ilaaliya xuquuqdooda agoonka waxaa u kulmay masiibo iyo dhibaato iswehliya waa midka waayey aabbihiisa sidaasi darteed wuxuu ka mid yahay dadka taagta daran mararka qaarna waxaaba suuragal ah inuu ka mid noqdo dadka uga taagta daran maxaa yeelay wuxuu waayey dhabarkii xoogga u ahaa oo isaga ilaalinayey maadaama uu meesha ka baxay aabbihii arrimihiisa maamulayey oo isaga xaalkiisa ka warqabay dhinaca kale waxaaba suuragal ah inuu aabbihiisa ka dhintay hooyo daciif ah oo iyadaba u baahan in laga warqabo la ilaaliyo sharafkeeda loona hadlo iyada iyo carruurteeda yaryar haddii aan la kafaalo qaadin oo sidaasi loo dayaco xuquuqdooda waxaana suuragal ah inay ku barbaaraan carruurtaas si tarbiyo aan wanaagsanayn bulshada muslimiinta ee dayacay lafteedana dhib ku noqdaan maadaama aysan haysan aabbo u buuxiya booskaasi una qabta hoggaanka oo ku haga waddada saxda ah siduu qur-aanka kariimka uga hadlay agoonta iyo in la ilaaliyo xuquuqdooda agoonta xuquuqdooda oo dhammaystiran waxaa ka hadlay kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii ay ahaan lahayd in laga warqabo si wanaagsan loo tarbiyeeyo iyo in si kasta looga dadaalo waxaana dhinaca kale la ysaga digay dhibaateynta agoonta in loo awood sheegto la guulguulo oo isha lagu gubo ilaa uu dib u xasuusto geerida aabbihiisa oo markaasi ku dhaho naftiisa allah haddii aabbahii ii noolaan lahaa sidan iguma dhacdeen in ka badan labaatan aayadood oo ka hadlaysa agoonta iyo xuquuqdooda ayaa kitaabka qur-aanka kariimka gudihiisa laga helayaa allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا mar kale waxaa muslimiinta looga digayaa inay agoonta dhibaan ama xataa ay la yimaadaan wax keenaya in agoonta la xumeeyo كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
فأما اليتيم فلا تقهر dadka gaalada ah ee beeniyey maalinta qiyaamaha ee la isxisaabinayo iyo sida ay ula dhaqmaan agoonta ayuu allah kaga warramay kitaabkiisa wuxuuna yidhi أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم micnaha ay tilmaamayso aayadda aan soo sheegnay wuxuu yahay midka agoonta tuqaantuqinaya wuxuu allah ku daray kuwa beeniyey maalinta xisaabta oo ah qiyaamaha wuxuu rabbi inoo sheegay in haddii uu ka mid ahaan lahaa dadka rumaysan aakhiro iyo waxa ka jira uusan agoonta ula dhaqmi lahayn sidan dulaysiga iyo awood sheegashadu ka muuqato mar kale wuxuu allah nooga digay in agoonta hantidooda xaqdaro ku cunno wuxuuna yidhi ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا mar kale wuxuu qur-aanka la hadlayaa dadka agoonta xoolahooda ku cunaya xaqdarada إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
marka aad akhrinayso kitaabka qur-aanka kariimka waxaad ku dhex arkaysaa rabbigeena oo nagu boorinayo inaan agoonta quudino wayna badan yihiin aayadaha qur-aanka ee ka hadlaya agoonta in loo samafalo sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu agoonta oo maalkooda xaqdaro lagu cuno ku daray dembiyada waaweyn ee lagu halaagsamo haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo haddii la kafaalo qaado agoonta kow inaad nebiga sala allahu calayhi wasalam kula saaxiibto jannada xadiis ku sugan bukhaari ayaana arrintaasi tilmaamaya arrinka labaad in qalbigaagu jilco danahagana aad ku gaarto u naxariisashada agoonka iyo quudintiisa arrinka saddexaad inuu allah uu ilaalinayo carruurta aad dhashay aayad ku jirta suuratu nisaa ayaa arrintan tilmaamaysa haddaba tani waa abaalmarinta qofka agoonta kafaalaqaada uu helayo adduun iyo aakhiro barta oo kuna camalfala waad ku liibaanaysaan labada daarood waxaadna ogaatiin in abaalmarintu noqonayso hadba sida aad uga camalfasho
سوف أحياه اقتداء ماضيا صبرا وعزما أحمل النور بكفي أرسم الآمال راسما أرسم الآمال راسما guud ahaan warkii waa naga intaa